waxaanuna ka hadlaynaa saaka geedka halkaa gadaasheeda yaalla oo la gooyey boqol sano ka badan buu jiraa guriga uu ku hor yaallay isaga ka daaweyn iyadoo aan cid lagala tashaday jirin oo sabab la'aan baa loo gooyey geedkaa saasaa loo galay magaciisii dadka dadkan meesha joogana dadka dhulkan la ahaa ma ahan mayna waa qolo kale oo cusub baa oo aan dalka lahayn baa tiri waayo dhulka ka naxayaa sidaa inuu geedka yara awood qofna ma samayn karo